waxay khusaysaa ardayda dhigata merid si looga hortago caabuqa corona waxay go-aansatay dowladda sweden in ay dhammaan ardayda ku jirta waxbarashada dadka waaweyn tusaale ahaan sfe svenska sam andres prog ama waxa loo yaqaano orientering scushar in ay joogaan guryahooga oyna iman iskuulka sidaa darteed macalimiintu waxay idin siinayaan cashiro aad kaga soo shaqaysaan guriga macalimiintu waxay idinkala soo xidhiidhi doonaan merid online fronter telefoonka iyo imeilka merid online fronter waa barnaamij waxbarasho oo internetka ah waxaanaad ka heli dhammaan cashirada uu kuu soo dirayo macalinkaagu haddaba waxaa lagu siin telefoonka iyo imeilka macalinkaaga waxaa kale oo lagu siin doonaa warbixin ku saabsan sida aad guriga wax ugu baran lahayd ama cashirada aad ugu dhigan lahayd